يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين فإن كن نساء فوق اثنتين فلهن ثلثا ما ترك وإن كانت واحدة فلها النصف ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث فإن كان له إخوة فلأمه السدس من بعد وصية يوصي بها أو دين آباؤكم وأبناؤكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من الله إن الله كان عليما حكيما
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين waxaan ku dhex jirnay fii suurati الnisaa marka aayadahan aayaddan yusiikum allahu iyo aayadda ku xigto oo walakum nisfu maa taraka aswaajukum in lam yakun lahuna walad iyo aayadda suuradda ugu dambayso oo allah uu leeyahy yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaalati in imru'un halad laysa lahu waladun walahu ukhtun falahaa nisfu maa tarak suuradda aayadda ugu dambaysa aayaadkaas waxaa la yidhaahdaa waa aayaatu almawaariid dhaxalka ayay aayadahaas ku saabsan yihiin waana dhaxalka aayadaha laga qaataahi waa saddexdaas aayadood weeyaan dhaxalka qaabka la isku dhaxlo iyo qof walbaaba nasiibka iyo maaragta qaybta uu yeelanayo saddexdaas aayadood ayay culummadu ka qaataan oo ka istimbaadaan axaadiidta ku timaado ka hadasha dhaxalkana macnaheedu waxa weeye waa tafsiir lidalika alaayaat aayadahaas saddexdaa ayay tafsiir u yihiin oy fasiraan marka faraa'idka ama miiraadka ama dhaxalka sidaad og tihiin barashadooda la bartaa waxa weeye axaadiista way dadka way jeclaysiisaa tarkiibay ku samaysaa in la barto ayuu nabigeenna calayhi salaatu wasalaam dadka ku booriyaa waxaana tusinaya xadiidka abu daawuud iyo ibnu maajah ay warinayaan xadiidka cabdullaahi bni camar oo marfuuca ah oo nebigu u rafcinayo calayhi salaatu wasalaam wuxuu rasuulku leeyahay alcilmu alaaa cilmigu saddex wey wamaa siwaa dalika fahuwa fadlun saddexdaa wixii ka soo haray waa dheeraad dheeri wey laakiin cilmigu waa saddexdaas buu odhanaya kan koobaad wuxuu rasuulku yidhi aayatun muxkama aayad muxkama ahoo suganoo lagu dhaqmo oo aan mansuukho ahayn kan labaadna ow sunnatun qaa'ima sunno taagan oo sunnadii nebiga calayhi salaatu wasalaam qaa'ima ahoo la oogo lagu maaragtay lagu dhaqmayo waa kan labaad weeyaan midka saddexaad wuxuu yidhi ow fariidatun caadila fariida caadila marka waxaa loo jeedaa dhaxalka ma faraa'idka ama miiraadka hadba wixii la yidhaahdo ayaa loo jeedaa weeyaan marka xadiidkaas alimaamu dahabi waa tadciifinaya waa daciifinaya laakiin sheekh axmed shaakir oo muxadid ahaa isagu wuxuu leeyahay yani sanadkiisu agtayda waa saxiix weeyaan saasuu leeyahay wacindii ana isnaadahu saxiixun xadiidka sanadkiisu waa xadiid sanad saxiixa waaye buu oranaya marka aayadahan marka oo yuusiikum allahu da ilaahay uu soo hormariyay waxa weeyaan sababta ay ku soo degtay mufasiriinta asbaabo badan ay sheegaan laba sababood baa daahir u ahoo aada u muuqdo labada sabab oy aayadahan ku soo degeen sababka koowaad waxaa warinaya imaamu lbukhaari ayaa fii saxiixii ku warinaya can jaabirin radia allahu canhu jaabir ibni cabdillaahi buu ka warinaya jaabir baa wuxuu leeyahay yani wuxuu leeyahay caadanii rasuulu llahi sala allahu alayh ali wasalam waxay soo booqday buu yidhi rasuulka ilaahay baa isoo booqday wa abu bakrin fii bani salima maashiyeyn reer bani salima anoo meeshoodii joogo xanuunsan ayay nabiyullaahi moxamed iyo abubakar sidiiq oo lugaynayo ayaa isoo booqdayoo lug iigu yimid buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi fawajadanii nabiyu sala allahu alayh waali wasalam laa acqilu shay-an nebiga markuu ii yimidba wuxuu helay anigoo maarata miyirka iga maqan yahay xanuunka ay haya dartiid aanan waxba garanaynin ayuu nebigii arkay buu ila yimid markaasuu fadacaa bimaa'in fatawada'a minhu nebiga markuu arkay inaan miyir la ahay ayuu biyo u yeertay markaasuu ku weysaystay uma rasha calaya weysadiisii ayuu marka aniga igu rusheeyey buu yidhi nebiga igu firdhiyey waa igu rusheeyey buu yidhi anna miyir mariyi buu yidhi markaasuu wuxuu yidhi jaabir faafaqtu buu yidhi waan soo miirsada markaa markuu nebiga biyaha igu rusheeyey baa miirkayga ilaahay ii soo celiyey subxaana wa tacaala markaan arkay marka nin dhimasho ku jira camal inaan ahay faqultu yaa rasuula allah maa ta'murnii an asnaca fii maali waxaan ku idhi rasuulka allow maxaad maxaad i faraysaa inaan maalkayga ku sameeyo maxaan maalkayga ku sameeyaa taas ayuu maaragtay ayaan weydiiyey buu yidhi nebiga calayhi salaatu wasalaam markii aan arrintaa weydiiyey فنزلت يوصيكم الله في أولادكم لذكر مثل حظ المنطيين آيضا أي سود كتيب ورنيا رواية ورواية ذات وجابر بن عبد الله وحوليه أنا ويدينتي آن ويدي أي كسود كتي آية ذاتي رواية لبعض إمام أحمد أيا ورنا أيو جابر بن عبد الله بونك ورنا أيو سلا جابر لفتيسة أيا حديث كاس كرنا ورنا أيو جابر باوح وليه جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سعد بن الربيع يا وحى يعني هوينتيسي يا نبي أتمد عليه الصلاة والسلام فقالت مركاسي النبي وحي كتري يا رسول الله هاتان ابنتا سعد بن الربيع قتل أبوهما معك في أحد شهيدا لبدان قبضوت أيضا لبا قبضوت وذاته ayay nabiga u tagtay calayhi salaatu wasalaam markaasay u shaartay tiri labadan gabdhood sacad ibni rabiic baa dhalay sacadna uxud baa lagu dilay oo isagoo oo ku shahiiday oo ilaahay shahaado uu ku siiyey halkaasuu ku dhintay adiga markaa dagaalka ku jirtay wa ina cammahumaa akhada maalahumaa markii sacad uu dhintay adeerkood baa xoolihii ka qaatay gabdhaha xoolahay lahaayeen oo abbood uga tegey dhaxalkoodiibuu adeeraa wada qaatay xoolihii falam yadac lahumaa maalan waxa uga tegay lama arka bay tiri maal u reebay lama arko kulli waa wada qaatay markaasi wixii ka jiray dhaqankii halkaas bay nebigu u sheegtay waxay ku tidhi walaa yunkaxaani ilaa walahumaa maalun lamana guursanayo labadaa gabdhood ilaa inay xoolo leeyihiin mooye daysan xoolo lahayn cid guursanaysaah ma jirto marka markii intaas ay u sheegtay haweentii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi yaqdi allaahu fii dalika allah baa xukumi doona arrintaas allah baa maarata xukunkeeda seegi doona buu ku yidhi markaas wuxuu leeyahay jaabir fanazalat aayat lmiiraati waxaa soo degtay aayaadkan aayat lmiiraat ayaa soo degay markay soo degeenna faarsala rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam ilaa cammihima nabigaa wuxuu u cidiray marka aayaddan soo degtay labadii gabdhood oo sacad ibnu rabiic ou dhalay adeerkoodkii xoolaha ka qaatay buu u cidiroo yidhi iigu yeedha markuu u yimid ayuu wuxuu ku yidhi nabiga calayhi salaatu wasalaam adeerkii أعطي ابنتي سعد الثلثين waxaad siisaa labada gabdhoodoo sacd ibn rabiic ou dhalay xoolihii sacad uu ka tegey saddex meelood markaa u qaybiso laba qaybood sii buu yidhi gabdhaha iskale labadaa gabdhood laba qaybood sii buu yidhi wa ummahuma thumun hooyadoodna waxaad siisaa siddeed meelood markii xoolaha loo qaybiyo meel ka mida sii ayuu nebigu amray calayhi salaatu wasalaam wamaa baqiya fahuwa laka markii intaas labada ahlu faradka laga bixiyaa wixii soo haro aba iska leh buu yidhi qaado adiga marka maadaama aad walaal ahayd wixii kuu soo haro aba iska leh qaado oo casaba aad tahay weeyaan marka aayaddaasna sidaas ayuu maaragtay jaabir ku sheegay inay saa ku soo degtay nebiguna uu sidaa yeelay xadiidkaas imaam axmed baa warinaya sidaan soo sheegnay abu daawuud iyo tirmidi ibnu maajah baa warinayo alxaafid ibn xajar kitaabkiisa fatxulbaariga yani wuxuu ku leeyahay wuxuu ku ziyaadinayay inuu xadiidkaasi xaakim uu taxiixiyey wuxuu leeyahay xaakimna wuu taxiixiyey xadiidkaanu odhanaya wy marka waxaad moodaa marka aayaddii oo aayatulmiiraad isla jaabiroo warinaayo in maaragtay laba xaadiso kala duwan inay ku soo degtay baa muuqanayso sidaa darteed see loo tawjiihinaya ibnu kaiir raximahullaahu jawaab aad u fiican uu ka bixiyey hadalkaas oo jaabir labada riwaayo oo wariyey oo midna ay sunanka iyo maaragtay axmed imaam axmed oo wariyey midna bukhaari oo warinaayo wuxuu yani maaragtay tawjiih fiican buu ka bixiyey jawaab wanaagsan buu ka dhiibay wuxuu leeyahay yani maaragtay sida daahirkaa buu leeyahy ibnu kaiir والظاهر أن حديث جابر الأول إنما نزل بسببه الآية الأخيرة من هذه الأسورة yani wuxuu leeyahay sida muuqatee daahirkaa ibnu kaiir baa odhanaya xadiidka hore ee bukhaari oo wariyayoo jaabir uu ka warinayaa sababta uu ku soo degay waxa weeye sababtiisa aayadda ugu dambaysa weeyo yastaftuunaka qul illaahu yuftiikum fi lkalaala aayaddaas weeyaan aayadda uu sacad yani jaabir uu sheegayo sababta wuxuu leeyahay fainahu inamaa kaana lahu idaaka yacni wuxuu leeyahay waxaa keliya uu lahaa akhawaad gabdho ma lahayn walaalo buu lahaa gabdho walaalaa keliya uu maaragtay jaabir markaas la noolaa uu jiray walam yakun lahu banaatun gabdhana ma uusan lahayn marka banaadka waxa iska lena waxa weeye waa sacd ibnu rabiic baa ka dhintay gabdhahan aayaddana banaadkaasay ka hadlaysaa marka akhawaadka aayadda looga hadlay waa taas dambe weeyaan oo kalaalada lagu dhaxlayo weeye aayaddaas weeyaan xadiidka bukhaari taasuu tilmaamayaa buu leeyahay marka waxaana lagu dhaxlay buu leeyahay wainamaa kaana yuurafu kalaalatan waxaa lagu dhaxlayay kalaala baa lagu dhaxlaa kalaala waan ka hadli doonnaa waxa ay tahay insha allahu tacaala yani xawaashida qaraabada walaalaha iyo wax lamidka ah weeyaan markaasuu ibnu kaiir wuxuu yidhi walxadiidu thaani can jaabirin ashbah binuzuuli hadihi alaaya wallahu aclam xadiidka dambe jaabir oo imaam axmed iyo asxaabu sunan ay warinayaan qayb ka midihi ayaa aad waxay ugu eg tahay sababta aayaddan yuusiikum ullahu ay ku soo degtay taasay aad u muuqataa buu leeyahy macnahaasaana daahir oo muuqdo in xadiidka labadaa lagu kala fasiro riwaayada hore bukhaarina aayadda dambe riwaayadan dambe oo ay maaragtay sunanka iyo warinayaanna waxa weeye aayaddan yuusiikum ullahu in lagu fasiro weeyaan marka nebigu wuxuu u xukumay adeer inuu wixii u soo haro qaato maxaa yeelay yani waad ogtihiinoo faradka maarata faraaidka marka laga hadlaya waxa weeye sida imaamu albukhaari uu ku warinaayo fii saxiixihi can ibni cabbaasin qaala rasuulu llahi sala allahu calayh wasalam alxiqu alfaraa'ida biahliha famaa baqiya faliwlaa rajulin dakar ayuu nebigu leeyahay calayhi salaatu wasalaam faraa'idka waxaad haleeshiisaan qof walbaaba yani maaragtay ahalkiisa qismigii ilaahay siiyey siiya wixii soo haro ila waxaa la yidhi labadan gabdhoodo sacad ou dhalay xoolaha markii saddex loo qaybiyaa laba qayboodoo ka mida sii baa la yidhi hooyadana markii sideed loo qaybiyaa hal qayboo ka mida sii baa la yidhi wixii soo haro adiga casabaa tae qaada baa la yidhi marka waxa weye famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin ninka labka ah ee ahalka u ah u soo xigo ayaa wixii soo hara iska leho la siinaya weyaan marka sidaas ayuu maaragtay yani aayaddani oo u qaatay maxaa la yidhaahdaa adeerkii oo maaragtay sacad la dhashay xoolahan wixii soo haray sidaas u qaadanaya wy yuusiikum allahu fii wlaadikum lidakari milu xadi luntayayni yuusiikum yuusiikum allahu allah ayaa idiin dardaarmayo haddaa addoommadii tihiin mu'miniinta ahaa fii wlaadikum allah subxaanau wa tacaala ayaa idiin dardaarmayo fii wlaadikum fii sha'ni miiraafi wlaadikum wlaadiinna dhaxalkooda xaalka ay leedahay iyo arrinkeeda ayuu idiin dardaarmayaa bacda mawtikum markaad dhimataan dabadeed taabuu rabbi idiin dardaarmaya fii wlaadikum fii shani wlaadikum fii shani miiraafi wlaadikum wlaadiinna dhaxalkooda ayuu rabbi subxaanau wa tacaala ayuu idiin dardaarmi saasaa la leeyahay taas buu rabbi subxaana wa tacaala idiin dardaarmay walidaalika aayadda wasiyada sooma jeed waa wasiya dardaaran allah subxaana wa tacaala oo u dardaarmayo maaragtay awlaadii adiga aad dhashay adiga aabba ah baa laguu dardaarmi awlaadaadii baad maaragtay inaad rifqi iyo naxariis u samayso baa laguu dardaarmaya wuxuu leeyahay ibnu kaiir raximah ullahu waqad istanbata bacdu aladkiyaai أنه تعالى أرحم بخلقه من الوالد بولده حيث وصى الوالدين بأولادهم فعلم أنه أرحم به منهم وحولي ابن كثير رحمه الله ذاتك أذكيذ أهي ذكاك إيمارة لقت ونالسني فهم ذلك وحي كاستنبادين يسيكم الله في أولادكم ويكلسوا دحبحين الله سبحانه وتعالى خلقه سئنوا قلنا حريص بذين يهي oo uu kaga naxariis badan yahay waalidka waladkiisa sida ugu naxariisto waalidka carruur ilmihiisa sida ugu naxariista allah inuu kaga naxariis badan yahay bay tusinaysaa buu yidhahda maxaa yeelay allah baa waalidka u dardaarmay awlaaddii ay dhaleen baa loo dardaarmaya carruurtiinni baa laydiin dardaarmi baa leeyahay marka waxaa halkaa laga ogaanayaa annahu arxamu bihim minhum inuu ilaahay subxaanahu wa tacaala waalidka uu kaga naxariis badan yahay awlaadda uu kaga naxariis badan yaha laga qaadanayaa buu leey lidakari kii labka ahaa oo raggii baa loo jeedaa kii labaabuu u sugnaaday labkii ayaa ayuu ayaa iska leh oo u sugnaaday milu xadi lunhayayni yani milu xadi lunhayayni milu nasiibi lunhayayni laba dumara yacni qaybteeda oo kale ayuu halkii nin leeyahay oo rabbi uu siiyey subxaana wa tacaala laba dumara qaybtooda oo kale ayuu ninkii keligii leeyahay rabbi baa u sugay subxaana wa tacaala marka lidakari milu xaddi lunhayayni culammadu waxay yidhahdaan waa jumla musta'nafa libayaani alwasiyati fi lwlaadi waa jumlo hadda bilaabanayso oo dardaaranka carruurta loo dardaarmo caddaynaysa weeyaan walidaalika waxaa falaa budda ahay leeyihiin oo laga maarmaana in damiir la qadaro oo awlaadii u noqonaya in meesha lagu soo qadaraa waa laga maarmaan bay odhanayaan weyaan oo markaa macnihii wuxuu noqoni lidakari kii labka ahaa ayuu u sugnaaday oo iska leh oo minhum awlaada ka mid a damiirkaasaa la soo qadaraya minhum awlaadii ka mid a ayaa wuxuu leeyahay milu xadi lunfayayn milu nasiibi lunhayayni laba haweena nasiibkooda iyo qaybtay qaadanayeen dhaxal ahaan oo kale ayuu kii labka ahaa leeyahay allah subxaana wa tacaala ayaa arrinkaasi siiyey marka yacni ka hadal ma laha ciddii ka hadashoo tidhaahdo maaragtay dadkan yani yani la dagaalamaya diinta maaragtay yani xaqa uu dhibayo gaalada inay maaragtay raadi geliyaan doonaayo dadkaas oo kaleeto kelimaadkooda wax qiimaahay leeyihiin lama arko maxaa yeele ilaahay baa yidhi lidakari milu xadi lunhayayn dadka odhanaya ninka iyo haweentu waa isku dhaxal waa isleeyihiin yidhaahda hadalkiisa waa marduud wey bal culummada qaar way gaalaysiinayaan leanna wuxuu khilaafay kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala buu qofkaas ka soo horjeestaa hadduu yidhaahdo ninka iyo haweenta isku dhaxal ah oo isku nasiib bay qaadanayaan mid mid wax ka badsanayana ma jiro waa yani maarata waa raddi kitaabka ilaahay subxaana wa tacaala la radiyo wadalika wuxuu keenayaa qofka qaa'ilka hadalkaa yidhi inuu ku gaaloobo ayay keenaysaa arrintaasina marka arrin khatiira wey arrin aad iyo aad khatar u ah weeyaan marka allah sidaasuu leeyahay xikmada marka yani maaragtay lidakari milu xaddi luntayayni loo leeyahay ilmihii way isla dhasheen waalid baa wada dhalay wiilal iyo gabdho wey wiilashiibaa waxaa loo badiyey dhaxalkiibaa loo badiyey gabdhuhuna waa loo yareeyey culammada xikmo fara badan bay sheegaan marka ugu horraysa islaamku wuu qadariyey sidaad ogtihiin diinta islaamka way qadarisay sidaan xalayba soo marnay haweenka markii hore jaahiligii dhaxalba maba lahaan jirinba lamaba siin jirinba dhaxal wax la yidhaahdo laakiin ilaahay subxaana wa tacaala mushaaraku siiye waa ka qaybgeliyey dhaxal bay leeyihiin ragga marka xikmada tafdiilkan yani lidakari milu xaddi luntayayni loo leeyahay culummada macaani badan ay ku sheegaan xikam fara badan ay sheegaan waxaa ka mida sheekh maxamed alamin shinqiiti kitaabkiisa adwaaulbayaanka hadalka uu kasoo guurinayo ayaad maaragtay yani hadal aad u qiimo badana wuxuu leeyahay وحكمة تفضيل الذكر على الأنثى في الميراث مع أنهما سواء في القرابة أشار في قوله تعالى الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم حكمة مركز يعني إن لك سرمريو ورقوا أي دحلك لبلاب يشان دمرك لبلاب كود أي يشان وحكمد بوليه حكمة آسين ayagoo xagga dhaxalkana qaraabanimadii iskugu mid ahoo aabba keliya oo wada dhalay aabba iyo hooyo oo wada dhalo maydkay u siman yihiin kala badintaas waxaa tusinaya buu leeyahay aayaddan rabbi uu leeyahay alrijaalu qawaamuuna cala annisaa bimaa fadala allahu bacdahum calaa bacdi markaasaa maxaa lagu daray wa bimaa anfaquu min amwaalihim aanan ragga ayay nafaqada ku waajibtaaye fi lislaam haweenka nafaqada kuma waajibto haweenka nafaqa kuma waajibo masaariifta yani ay haweentan cuni lahayd meeshay seexan lahayd yani maaragtay labiskeedii daawadeedi wax kastaba mas-uuliyaddeeda oo dhan nafaqadeeda wuxuu saaran yahay zoojkuu saaran yahay marka sheikha marka wuxuu yidhi liana alqaa'ima calaa gayrihi almunfiqa maa lahu calayhi mutaraqibun linnaqsi daa'ima yani hadalkaa ka yidhi qofka cid kala masruufayo oo xoolihiisii ku bixinaya mar kastaba xoolihiis waa nusqaamayaan soo ma xoolahaada waad bixinaysaa cidbaa inaad biishaa lagugu waajibiye xoolahaadi marka waxa weeye qofkaas inay nusqaamaan leanna wuu bixina wuu nafaqaynaya markaasu wuxuu yidhi yani waalmuqawamu calayhi almunfaqu calayhi almaalu mutaraqibun liziyaadati daa'iman qofka asaga wax la siinayo xoolaha lagu bixinayana oo mar walbaaba isaga mas-uuliyaddiisa la saarayo ziyaado mar walba helayaa weeyaan kanna waa nusqaamaya kanna waxba u kordhaya u ziyaadaya soo ma jeedin markaasu wuxuu yidhi waalxikmatu fii iihaari mutaraqibi naqsi calaa mutaraqibi ziyaada jabran linaqsihi almutaraqib daahiratun jidda yani hadalka wuxuu leeyahay xikmada marka qofka xoolihiisa mar walba ay nusqaamayaan looga dheeraysiiyo ziyaadada loo siiyey kan xoolihiisa ay mar walba ziyaadayaan waxa weye dhaxalka waxa looga dheeraysiiyey kabid la kabayo nusqaantaas ku dhacayso oo xoolihiisa ka nusqaamayo ayaa loo kabayaa buu leeyahy marka xikmadii waa daahir wey waa muuqataa buu odhanaya bannaankay taal xikmadaasi waa xikma muuqato oo bannaanka taallo weeyaan midda labaad dee ninkii waxaa laga rabaa inuu ordo nafaqadii raadiyo maaragtay wixii dadka ku noolaan lahaayeen tijaaro iyo kasab uu galo taxamul mashaaq fara badan uu sameeyo dhib badan inuu la yimaado oo mashaqooyin badan uu karo ayaa laga maarmaana sidaa darteed maadaama gabadhaana ninkii guursadaba uu mas-uuliyaddeeda uu la wareegayo ninkaana mas-uuliyaad laga rabo ayaa loo kabay nusqaantan gelaysabaa loo kabay bay leeyihin marka adiga xikmadu ama saan ha noqoto ama khayraha ha noqoto annaga inaan xikmada baarbaarno wax nagu xujeeye ma laha amarka ilahay ku siiyey inaad qaadato baa lagaa raba allah ma yidhi lidakari milu xaddi luntayeyn ha khalaas waa inaad tidhahdaa cala asamci waataaca waa maqlay inaad tidhahdo warkaana qaadataa la rabaa cala ara'si waalcayn inaad tidhahdid khalaas oo ku socoto baa lagaa doonaya wey lidakari kii labka ahaa ayaa waxa uu leeyahay milu xaddi luntayayni yani xataa yani soomaalida waad ogtihiin aniga kollay dad badan iga waaweynna way joogaan oo xog ogaal u ahaa soomaalida yani waxaa la yidhaahdaa waxa xukumka soomaaliya ila dawlad muslin oo soomaaliya soo maamuli jirta ma jiro laakiin xukumka xataa waxaa la yidhahdaa dawladda ay axwaal shaksiya u bixiyeen yani axwaal shaksiya waxaa la yidhahda oo laga soo reebay oo maxkamadaha yani dhaxalka iyo guurka iyo furiinka iyo waxa lamidka ah waxa weeyaan soomaalidu xataa ma aqoonin talyaanigii haysan jiray baa u sameeyey ayaga maaragtay yani baabka u dejiye weyaan inay axwaal shaksiya ayagu maamushaan laakiin xukunkii caskariga markuu yimid wixii talyaaniga uu ka xishooday xataa uu taaban waaya isagu sameeyey ayay ka tuureen waxay dhaheen maaragtay ninkii dumarku iyo haweenku waa isku dhaxal weeyaan marka waxyaalahaasoo kale khatar waxay u keentaa ummadaha ka hortagga kitaabka ilaahay iyo sunnada laga hortagay diinta dhibaato weyna ummadda u keentaa marka aad in mar kastaba lagaga fiirsada u baahan tahay waxaad ogtihiin ummadaha madaxda caalamulislaami soo marto dhibaatooyinka ay keenaan sheekh axmed shaakir aad ugu soo guurinaya yani kitaabkiisa cumta tafaasiirka masaladaas wuxuu gaarsiinayaa kufri buu gaarsiinaya maarata inay dadkaasi gaalo yihiin uu leeyahay ayuu caddaynaya wey qofkii sidaa sameeyo marka waa khatar w waxaa la mida dadkii habeen hore aan ka soo hadlaynay tacadudu zawjaadka oo kale la diriro waad ogtihiin tunisia oo kaleeto buraqiiba ninkii la dhihi jiray markuu haysan jiray wuxuu la diriri jiray tacadudu zawjaadka jariima u ahaa waa jariima w dembi wa raggaa maxkamad lagu soo saari jira la dhihi jiray haweenta markii lasoo saaro waxaa la leeyahay laba naag hadduu guursado maxkamadaa la keeni naagta kalea dacwaynaysa maxkamadaa la keenaya waxaa la leeyahay axaliilatun am khaliila maxkamadda labadaasaa la kala saari maxaaskaagiibaa naagtaan labaad isoo saaxiibta hadduu yidhaahdo waxa weeye waa xaliiladaydii waa xaaskayga hadduu yidhaahdo sitiin daahiya laga tuura waa la xukumaya maxkamadaa la gelina khalaas xabsi buu weliga ku jiraya laakiin hadduu yidhahdo waa khaliiladaydi waa saaxiibtay saaxiibaan nahay waa la sii daynaya waa beri wey marka muslimiinta dadkaasaa soo wada dhex maray iyo hayraha muasasaad aad u tiro badan oo gaalada u shaqeeyo oo diintan la dagaalamayo la colaytamayo wy marka waa khatar aad iyo aad in laskaga ilaaliyana u baahan wy fain kuna nisaaan fawqa natayni falahuna uluaa maa taraka fain kunna hadday gabdhihii maydka oo ka tegey ilaa hadda waxaa la yidhi lidakari milu xadi luntayeena la yidhi maydkaan baa dhintay wiilalayo gabdhow ka tegey qaybta hore wiilasha iyo gabdhaha xoolahaasi waxay u qaadanayaan lidakari milu xadi luntayeyn yani halkii wiil laba gabdhoodu ku saamiyaa intaas waa qaybta hore weyaan haddii marka maydka waxa uu ka tegey gabdho keliya ay noqdaan fain kunna hadday ahaadaan gabdhihii maydka uu ka tegey nisaa'an dumar ay noqdaan haween ay noqdaan haweenkaasoo fawqatnatayni laba ka badan laba iyo wax ka badan ay noqdaan falahunna haweenkaasi waxay leeyihiin uluaa maa taraka maydkan wixi uu ka tegey xoolihii uu ka tegey tarikadiisii oo saddex loo qaybiyey laba meel oo ka mida ayay leeyihiin labada gabdhood iyo wixii ka badan saasay leeyihiin allah sidaasuu leeyahay marka yani macnahaas sidaas in loo daayo ayaa sax ah weeyaan mufasiriinta qaar ka mida fawqada ayay waxay ka dhigaan waa zaaiday leeyihiin fawqada waa ziyaada bay leeyihiin oo macnaheedu waxa weeye waxay leeyihiin yani fain kunna nisaaan inatayni oo kaley la mid tahay fawqada waa zaaiday leeyihiin waa zaaid laba gabdhood hadday noqdaan falahunna uluaa bay leeyihiin saasay leeyihiin uluaanay leeyihiin ulua maa tarak yani sidaasay leeyihin waxayna u daliishanayaan waxaa la mid ay leeyihiin fawqada oo zaa'id ah qur-aankay ku jirtaayo fii suurati alanfaal markuu rabbi leeyahay fadribuu fawqa alacnaaqi yani fawqa alacnaaqi luqunta korkeeda ma aha waxay leeyihiin fadribu lacnaaqa wey luqumaha markaad gaalada la dagaalamaysaa jihaad fii sabiililah ku jirtaan qoorta iyo luqumaha ka gooya oo garaaca saasoo kalea loo jeeda marka fadribu lacnaaqa la yidhi yani fawqadan waa zaa'iday leeyihiin marka tanna tiiyoo kale la mid tahay bay leeyihiin marka sidaas darteed culummada way radiyaan mufasiriinta in badan oo ka mid ah ibn kaiir baa ka mid ah wuxuu leeya wahada hayru musallamin laa huna walaa hunaaka suuraddan marka la joogo iyo suurat lanfaal marka la joogaba fawqadu lama oran karo waa zaaid lama dhihi kara buu leeyahy fainahu laysa fi lqur'aani shayun zaa'idun laa faa'idata fiih shay zaa'idahon wax faa'iido lahayn qur-aanka kuma jira buu leeyahy ma ku sugna wahada mumtanicun warkaasna wax soconaya maahan waa wax reeban weeyaan markaasu wuxuu leeyahay yani waxaa loo jeedaa sideedaa loo dayna fawqa natayni laba wax ka badan labadii ilaahay baa sugay qur-aankana waa ku sugan tahay oo qiyaasan ay ugu sugan tahay labada inay uluaan leeyihiin sunada nebigana waa ay sugtay laakiin fawqa sanataynidaas sideeda loo daynaye ziyaado ma ahan buu odhanaya sidaasaa loo jeeda haddiise ay ziyaado tahay oo isnatayn keliya loo jeedo la yidhaahdo yani laba gabdhood weeye keliya haddii loo jeedo allah yani maaragtay wuxuu leeyahay maaragtay yani hadalkoodaasuu leeyahay uma qawluhu ay dadkaa yidhaahdeen falahunna ulua maa taraka ilaahay uu yidhi allah falahunna ulua buu yidhi haddii hadalkooda waxay yidhaahdeen muraadkiisa la qaadan lahaa allah ma dhaheen falahunne falahumaa ulua maa taraka baa la dhihi lahaa buu yidhi labaa laga cabiri lahaa falahumaa baa la dhihi lahaa laakiin falahunna baa la waa la jamciyey marka fawqada sideedaa loo deyna fain kunna nisaa'an haween hadday yihiin haweenka oo fawqatnatayni laba ka badan falahunna haweenkaasi waxay leeyihiin uluaa maa taraka maydkaa wix uu ka tegey saddex meelood laba meel ayuu maaragtay ay leeyihiin weeyaan labada gabdhood marka inay uluaan leeyihiin xaggee laga qaadanaya culummadu waxay leeyiin laba meelba waa laga qaadanaya ilaa hadda fawqatnatayni andr sooma laba gabdhood wax ka badan baa uluaan leh labada gabdhoodna uluaanay leeyihiin marka xageebaa daliilkeedu waa halkee laba daliilba way leedahayo kan koobaad waxa weeye aayadda ilaahay subxaanau watacaala ugu dambayso oo yani kalaalada kaga hadlayso markuu rabbi ka warramayo gabdhaha labada gabdhood oo isla dhalatay ayaa waxaa ilaahay uu siiye uluaan wuxuu leeyahy fain kaanat tatnatayni falahuma ulutaani mima tarak laba gabdhoodoo walaalaha hadduu maydku ka tago waxay leeyihiin xoolaha oo saddex loo qaybiye laba qayboo ka mida marka waxay leeyihiin haddayba walaalihii labadii gabdhood ay ulutaan leeyihiin waxa weeye in marka labada gabdhoodoo maydku ow dhalayna ay ulutaan yeeshaan waa biariiqi lwla walaxraa bay leeyihiin iyadana inay uluaan qaataan waa shay yani maaragtay uluaan la siiyey labada gabdhoodoo walaalaha maydka la dhashayna ay uluaan leeyihiin waa min baabi lwla labadoo dhalayna inay uluaan qaataan halkaasuu ka istimbaaday iyo xadiidkii hadda aan ka hadlayno imaam axmed iyo asxaabu sunan xadiidu jaabir ibn cabdillaahi markuu adeerka u yeedhay nebiga muxuu ku yidhi acti ibnatay sacdin aulutayn dhah waxaad siisaa sacad labada gabdhood u dhalay saddex meelood laba meel c buu yidhi laba meel c marka sunnadiina kitaabka qur-aankana way ku sugnaatay labada gabdhood inay uluaan leeyihiin sunnadii nabigana way ku sugnaatay inay uluaan leeyihiin waa taas weeyaan marka fain kunna nisaa'an fawqatnatayni falahunna ulua maa taraka waa taas weeyaan halkaasa uga tegeyna labadii gabdhood waan soo aragnay uluaanay leeyihiin hadday ka badan yihiin laba gabdhoodna laba gabdhood iyo wixii ka badan uluaanay qaadanayaan xoolaha saddexa loo qaybini yani laba qaybood ayagaa qaadanaya weyaan waa ahlufarad wey wain kaanat waaxidatan maydkii wixii uu ka tegey wain kaanat ay wain kaanat ilmatruukatu tii laga tegayoo maydka uu ka tegayoo reebay haddii ay tahay waaxidatan hal gabar oo keliya hal gabar buu maydkaan reebay ilmo kale ma dhalin gabadhaa keliya buu maaragta uu kaga tegay meeshii mar hadday sidaa tahay falahaa gabadhii waxaa u sugnaadayay leedahay annisfu nus bay leedahay xoolihiibaa laba loo dhigi barkeeday qaadanaysaa weyan nuskeedaa la siinaya waa taas weeyaan marka yani qiraa'ada wa qiraa'at ljumhuur waay wain kaanat waaxidatan oo markaa kaanadii naaqisada aan ka dhigno oo tarfacu lisma tansib lkhabar ah isimkeediina damiir meeshaan ku jiro soo qadaranayno yani uu yahay wain kaanat ilmatruukatu waaxidatan aan idhaahno naafic keligii qoraada ka mida wuxuu akriyaa wuu godaa wain kaanat waaxidatun buu odhanaya haddii marka waaxidatun la yidhaahdaa kaanadu waa kaana taama la yidhaahdaa faacil keligii ku gaabsataa khabar ma qaadato mana talabto wey markaas macnaheedu waxaa weeye fain wujidat waaxidatun hal gabar haddii la helo meydku wuxuu ka tegay ahy falahaa gabadhaasi waxay leedahay an nisfu bay leedahay nus keliya bay qaadanaysaa xoolahaas nuskaasi ku leedahay weeyaan waa markii gabadha nuska ay qaadanayso hadduusan gabdho kale aysan la joogin wiilalna aynan la joogin wey maydkaa gabar keliyuu ka tegi markaasoo kale nuska qaadani waliabawayhi likulli waaxidin minhuma sudus mima taraka in kaana lahu walad fain lam yakun lahu waladun وورثه أبواه فلأمه الثلث حتى ماشان وحوي لبدي آباء لغا هدليا آباء يهويو أي أيغنا دخلكود إنه لو شيغي maxaan hadda soo aragnay wiilal iyo gabdho isku jira hadduu meydku ka tago lidakari mitl xadi luntayayn u dhaxlaya laba gabdhood ama ka badan hadduu meydku ka tagana uluaanay leeyihiin laba meelo saddex meelood laba meelay qaadanaya hal gabar keliyahoo wax kaloo la jira aynan jirin hadduu ka tagana xoolaha nuskooday qaadanaysaa waa intaasaan soo arag waalidkii marka haddii maydkii mayd baa dhintay wuxuu ka tegay aabihii hooyadii aabihii hooyadii buu ka tegey maxay aabbahi hooyo leeyihiin ba allah uu noo sheegay wali abawayhi maydkaan dhintay labadiisii aabbo ayaa waxa u sugnaaday likulli waaxidin mid kasta oo minhumaa labadii aabba ka mid ah assudusu baa u sugnaaday lix meelood markii xoolaha loo qaybiyo meel ayay leeyihiin lix markii loo qaybiyo hal meeloo ka mid a ayaa sudus la yidhaahda suduskaasay leeyihiin laakiin goormo mimaa taraka wixi uu ka tegey oo xoolihii tarakadiisii ahaa ayuu sudus ka qaadanaya labadoodii mid kastaba sudusou qaadanay mid kastaba sudusou leeyahay weya goormay qaadanaya in kaana haddii uu yahay lahu maydkii ou u sugnaado waladun walad u sugnaado caruur ou ka tago maydkaan dhintay ee aabbihii hooyadii ka tegayo hadday caruur ay ou dhalay ay joogaan ama caruurta ou dhalay ilmo ay sii dhaleen waladulwaladaa la yidhaahdaaye ay joogaan waxa weeye aabbaha iyo hooyadu waxay qaadanayaan sudus ayay qaadanayaan weeyaan oo tarikadii ka mid ah sudus tarikada xoolihii ka mid ah ayuu mid walbaba qaadanaya mid kasta sudus ou leeyahay aabbaha sudus ou qaadan hooyadana sudusay qaadanaysaa weeyaan marka yacni maalan waxaa la yidhaahdaa maydkii wuxuu leeyahay gabar keliya ka tegey hal gabaruu ka tegey hal gabar keligeed ayuu ka tegey ilaa waxaa la yidhi owlaad owlaad waa inay joogtaa la yidhi gabar buu maalan ka tegey markuu gabadhaa ka tago gabadhaas xoolihii meeqay ku leedahay maxaan soo sheegnay nus bay leedahay nusaa la siinaya aabbe iyo hooyo ayuu meydkaan ka tegey aabbihii iyo hooyadiina mid kastaba sudus ou leeyahay marka hadal waxaan ku dhisaynaa xoolihii mas'aladii waxaan ka dhigaynaa lix baan ku dhisaynaa lix baan ka dhigay lix saami baan u qaybinaynaa lix saami markii loo qaybiyo gabadhii waxay qaadatay saddex nus haddii la yidhaha soo maa maxaa soo haray waxaa soo haray saddexa soo hartay soo maa hooyada iyo aabbaha mid kastaa kulligii muxuu leeyahay sudusuu leeyahay lix meelood meel marka lix maxaa u sudusa hal hooyadana halay qaadan aabbana halow qaadan lixdii maxaa noo soo haray hal baa soo haray halkaa soo haray aabbaha casab ahaan u qaadanayo aabba iskale waa casabow famaa baqiya faliwlaa rajulin dakarin xadiidka sooma ahayn sidaasow maaragta loo siinayaa aabbihii sidaasu u qaadanaya weyan marka aabbihii wuxuu kulansaday laba shay mar waa ahlulfarad oo sudus uu leeyahay ilaahay baa u sugay oo la yidhi falikulli waaxidin minhuma sudus marna waa casaba casabanimo wax ku dhaxlay oo casaba ahaanoo ku qaatay weeyaan labadaas ayuu aabbuhu leeyahay waa markii ay owlaadu joogto owlaaddaas marka la leeyahay ama wiil ha noqdo ama gabar ha noqdo ama ha ka bateen waxay doona ha noqdeen marba haddii owlaadi joogto sudusay qaadanayaan labada waalidka sudusay leeyihiin waa intaas weeyaan haddaysan marka owlaad joogin haddaysan owlaad joogin yani maxaa la samaynay waxay allah leeyahay fain lam yakun haddaysan ahaanin lahu ay lilmayti maydkii haddaysan u ahaanin waladun walad haddaysan u ahaanin wax owlaadahu ka tegin lama arko owlaad uu ka tegi ma laha wuxuu dhalay ma jiro farac waari waxaa la yidhaahdaa ma jiro mar hadday sidaa tahay yaa dhaxlayo oo weliba wawariahu uu dhaxlaya maydkani abawaahu labadiisii aabba ay dhaxlayaan marka alabaweyn waxaa loo jeedaa waa alabu walummu wa aabba iyo hooyo wa marka min baabi takliiba la yihahda aabbaha ab la iska cabira waa laqaliba takliiba la yihahda kaasaa la xoojinaya wey marka wawariahu ou dhaxlay ay dhaxlayaan abawaahu labadii aabbo aabba iyo hooyo ay dhaxlayaan markuu sidaa yahay owlaad uu ka tegay ma jiro waxa dhaxlaya waa maxay waa waalidkii aabba iyo hooyo wey markaasoo kale aabbaha lama sheegine faliummihi hooyadii waxay leedahay oo u sugnaaday auluu ulu bay leedahay adagii lama sheegin hooyadii waxay qaadanaysaa xoolahoo saddex meelood loo qaybiyey meel ka mida baa la siinaya hooyada markaas taasay qaadan laakiin marka hooyada uludka ay qaadanayso oo aysan owlaad joogin waxaa ku xidhan inaysan walaalo tacaduday aynan joogin walaalo tiroobay inaysan joogin yacni hal qof lama rabo maydkan dhintay walaalo tiroobay inaysan joogina la rabaa oo cadad tiraa hal xaba lama rabo hal xab ma xijaabi karo walaalahaas yani dhaxalka waxba kuma yeelanayaan leanna aabbaa meeshii joogo aabbaa xijaabaya laakiin hooyaday dhibayaan hooyadii maydka ayay uludka ka qaadayaan markaasay sudus geynayaan sudusay geeyaan way xijaabayaan marka dhibka hooyada basay u joogaanay ayaga waxba ma dhaxlayaan hooyay uludke yani uludka u badnaa inta ka wareejiyaan bay waxay u xijaabayaan sudusay gaarsiinayaan weyan marka yani waxaa la yidhaahdaa haddii aysan owlaadi joogin oo waxa wax dhaxlaya aabbe iyo hooye ay yihiin hooyadana wax walaala maaragtay tacadudayo meesha joogaa aynan jirin hooyada uluay leedahay soomaalida wadaadada markay wax dhaxashiinaya way dhahaan soomaalida hadal sajci hay sameeyaan hooyo walaal weyday dhahaan hooyo walad weyday walad waladkii weyday walaalo tacaduday weyday ulu la weylacatay dhahaan yani mar hadday walad weydo walad waladkii weydo walaalo tacaduday ay weydo saddex meelood hal meelay xoolay qaadanaysaabal saasay ula tegaysaabay dhahaan marka waxaa la yidhaahdaa uludkaas ay hooyadu qaadanayso ayay culummadu isku khilaafaan uludka hooyada ay qaadanaysaa waa maxay ma ululbaaqiba mise waa ulu jamiic ilmaal taasay culummadu khilaaf ka bixiyaan ululbaaqi wax la yidhaahdo miya mise mise maalkao dhan uludkiisa wey waxay hooyadu qaadani khilaafkaas ayay maaragtay culummada muujiyaan marka laba suuro uu leeyahay khilaafkaas laba suuro ayuu leeyahay labada suuro waxaa lagu magacaabaa alkharaaweynna waa la yidhaahdaa alcumariyataynna waa la yidhaahdaa cumar ibn khataab baa xukumay haraaweynna waa la yidhaahdaa cumariyataynna waa la yidhahda cumara lagu magacaaba liqadaai cumari fiihima cumar ibn khataab baa xukumkaa riday suuradda koobaad waxa weeye mayd baa dhintay oo maalan haween ah haween baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeeda iyo hooyadeed iyo aabbaheed macnaha uludkiiyaan rabnaa inaan suurayno mogtahay uludka ma ulubaaqiba mise waa ululmaal ululbaaqi ayay qaadanaysaabuu cumar ibn khataab xukumay qaraaweynka tiyada ah waa taas weeyaan ululbaaqi ululbaaqi maxaa la yidhahda waa ka hadli doonaa haddii ilaah yidhahdo ayay qaadanaysaabuu xukumay marka suuraddeeda laba suuro yeelani haween baa dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed saddexdaasay ka tagtay saddexdaas yacni maxaan soo marnay haddii owlaad aysan meesha joogin owlaad haddaysan meesha joogin hooyo ulutay leedahay mir soo maa aabbuhu marka waa casaba wax ku qaadan doonaa sidaasay noqoni marka waxay leeyihiin markii yani faradka markaa la yidhahdo waxaa ahlu farada hooyada iyo zawjku waa ahluaraduba arad ilahay wuxuu u qadaray baa wax rabbi u qadaray leeyihiin zawjka haddaysan haweentan ka dhimatay owlaad ay dhashay ama asaga ha u dhasho ama nin kale ha usoo dhasho ayadoo garoobaho ilmo wadata ha guursado marba hadday ilmay dhashay ay meesha joogaan sida aayadda dambe aan ku arki doonno hadday owlaad ay meesha joogto wuxuu qaadanayaa afar meelood xoolaha markii loo qaybiya hal meeloo ka mid uu tegi laakiin haddaysan owlaad joogin wuxuu qaadanaa xoolaha nuskiisa ninkaa qaadanaya nus buu qaadanaya zawjka iskale hooyadana ulutay leedahay mir soo maaha marka mas'aladii waxaan ku dhisaynaa lix saami baan ka dhigaynaa lix saami baan ka dhigaynaa lix saami markii laga dhigo zawjka nusou leeyahan mir laanna owlaad meeshii ma joogta soo maaha muxuu qaatay saddex buu qaatay maxaa soo haray saddex baa soo hartay ulul baaqiga ama ulul jamiicilmaalka waa saddexdaa soo hartay ayaa waxaa la leeyahay haddii jamiiculmaal la yidhaahdo sudus uludkan lixdiiyaa loo celin haddii ulujamiicilmaal la yidhahdo haddii ululbaaqiga waxa la yidhaahdana ninkaan saddexdiisu waaba qaataye saddexdan soo hartay waa baaqi soo maaha waa ul tanaa la leeyahay saddexdan maxaa u ulud ah hal xabaa u sulid hooyada hala la siin labada kalena aabbaa casabanimo ku qaadanayo waa mafhuum soo maaha taas waa suuradda koowaad wey suuradda labaad cagsi nin baa dhintay haddaa haweenaa dhimatay soomaya naagtii baa dhimatay ninkii baa dhintay ninkii markuu dhintay wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo hooyadii iyo aabbihii buu ka tegey cagsi baan ka dhigayna aabbihii iyo hooyadii xaaskiisuu ka tegey xaaska hadii aysan hadday owlaadi joogto sideed meelood hal meelay qaadanaysaa soo maa sida aayadda dambe ku arki doonno laakiin haddii owlaadi aysan jirin afar meelood meelay qaadanaysaa marka yani zawjka zawjadu waxay leedahay rubac wa hooyadana ulus ay leedahay meel marka rubac iyo ulus ay ka wada bixi karaan waxa waa afar soo maa rubac iyo iyo ulusa ulusulmaala ujeeda ulusulbaaqi ayaan ujeedaa waxay leeyihiin mas'alada afaraa lagu dhisaya afaraa laga dhisi afar maxaa u nus ah maxaa u rubaca ujeeda hala u rubaca sooma zawjadii baa la siinaya halkaa rubaca zawjada qaadanayso maxaa soo haray saddex sano soo haray saddexdan maxaa loo yaqaana ulubaaqiyaa loo yaqaana saddexdan maxaa u ulusa hal hooyada hala la siin aabbahana labadaasu casabanimo u qaadanayo marka yani ra'yiga oo cumar ibn khataab uu xukumay waa ulubaaqiga xikmada marka ku jirta uu xukumay maxay tahay waxa weeye yani in aysan dhicin hooyada inay ka nasiib badiso ka xoolo badato aabbihii oo la rabay lidakari mil xadli luntayayn in ragga u qaato inay hooyadii ka xoolo badato diiddo la diidaya darteed ayuu cumar sidaa u xukumay baa la yidhahda waa la fahmay soo maaha laakiin waxaa ka soo horjeeda culummada kale oo qabto horta ra'yigaas oo cumar ibnu khataab uu xukumay oo uludka keligii kuma ah cumar ibnu khataab baa xukumay cumaan ibnu cafaana xukumay yani riwaayaad oo riwaayaya cali bn abi taalib laba riwaayo u leeyahay riwaayo ka mida baa tan ah cabdullahi bn mascuud baa ka mida zayd ibnu haabit oo aad taqaanaano fardi ah oo ninkii yani faraaidka aad baarica ugu ahaa saxaabiga ahaa baa maaragtay yani xukumay yani fuqahaa sabca toddobada la yidhaahdo fuqahada ahe fuqahaa lmadiina la yidhahdo baa xukumay waxaa xukuma ala'imatu alarbaca afarta imaamoo madaahibta waaweyn ayaa xukumeen jumhuur lculamaa sidaasay qabaan jumhuur lculamaa maaragta ulu lbaaqi ayay hooyo qaadanaysaa bay qabaan culammada kale waxay leeyihin maya waa ulu jamiici ilmaal uludkan hooyada ay qaadanayso ilaahay uu leeyahay yani maaragtay yani fain lam yakun lahu waladun wawariahu abawaahu faliummihi ulu la leeyahay waa ulu jamiici lmaal ee ulu baaqi ma ah sidaas ayay maaragtay ayay ku tegayaan ulu jamiici lmaalkana labadaa suura buu leeyahy labadii suuro hadda aan soo sheegnay buu leeyahay haddii marka labada suuro suuradda hore lasoo qabto maalan yani ninba waxaa dhimatay haween baa dhimatay ninkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeedii ka tagtay waa tii hadda weeyaan marka ninkii muxuu leeyahay xoole muxuu ku leeyahay nisfu buu leeyahay soo maha ila awlaadi ma joogteen hooyana ulutay leedahay mas'aladii lixaan ku dhisnay lix markii mas'aladaas lagu dhiso waxaa la leeyahay lix maxaa u ulu maxaa u nus ah saddex ninkii baa qaatay zawjkii baa la tegey saddexdan marka lama dhahay saddexdan soo harta lama odhanaye lix maxaa u sudusa baa la leeyahay ya may lix maxaa u ulua dhe ulu waay lix maxaa u ulu ah labo laba ulu saddex meel saddex saddex min labaad wey labadaas hooyaa la siinayaa buu leeyahay maxaa soo haray lixdii hal baa soo haray aabbaa halkaasu qaadanayaa bay hooyada ha ka xoolo badisay odhanaya ha ka qaadata iyada hala tagto way badinayan saasay leeyihin cagsi haddii aan samayno oo la yidhaahdo yani ninkii baa dhintay waxa weeye maaragtay wuxuu ka tegey xaaskiisii iyo iyo hooyadii iyo aabbihii buu ka tegey haddii mas'aladaas sida ayadana suuradda labaad la yidhaahdo mas'aladaas waxa weeye yani waxa weeyaan rubacii iyo maaragtay iyo ulukii oo ulu jamiici maalna la rabo waxaan leeyahay mas'alada labiyo tobanaa lagu dhisaaya labiyo toban ayaa masaladaa lagu dhisa labiyo toban saami baa laga dhigay labiyo toban saami maxaa u rubuca rubuc meeqa waay labiyo toban saddex waay soo maa saddex waxaa la siinayaa zawjadii baa la siinaya xaaskaa la siinaya rubac bay leedahay ilaa meesha owlaad ma joogto saddex marka la yidhaahdo labiyo tobankii haddana waxaa tidhaahdaa maxaa u uluta labiyo toban afar baa u uluta hooyadana afaray qaadanaysaa bay leeyihin maxaa soo haray marka labiyo tobankii markii laga baxshay intaa laga baxshay maxaa soo haray shan shantaasna aabba qaadanaya bay leeyihin mana noqonayso lidakari mitl xaddi luntayn ma noqonayso nasiib ahaan intaan ugu soo hartay waa la siinayaa bay leeyihin waa ulu jamiici ilmaal maahane ulu maaragtay ululbaaqi ma ahanay leeyihin madhabkaas cabdullahi bni cabbaas baa qabo riwaaya cali bni abi aalib laga wariyo weeye mucaadi ibni jabal baa qabo oo sidaasoo kale laga wariya qaadi shureyx baa isagana sidoo kale xukumay maaragtay daawuud aahiri baa sidaas daawuud ibn cali adhaahiri ayaa sidaa ku tegey mas'aladaas ayagana way qabaan laakiin ibnu kaiir wuxuu leeyahay markuu mas'alada ka hadlo qowlkaas wuxuu leeyahay fiihi nadarun bal huwa daciifun in la yidhaha ulu jamiic ilmaali qaadanaysa hooyada waa daciifu odhanaya marka ra'yigaas wuxuu rajaxay wuxuu leeyahy wasaxiixu alwal wallahu aclam ra'yiga hore cumar bn khataab iyo jumhuur fuqahaa ay xukumeen ayaa midka saxda ah buu odhanaya wey aabbihii iyana waa soo aragnay fain kaana lahu ikhwatun faliummihi sudusu fain kaana maydkii haddii uu u sugnaaday uu leeyahay fain kaana hadduu ahaado lahu maydkii hadday u ahaato ikhwatun walaalo hadday leeyihiin walaalaa joogo hadda ay marka hooyada uludka qaadanaysa waxaa nidhi walaalo badan inaysan joogin ayaan soo sheegnay fain kaana hadduu ahaado lahu meydkii hadduu u ahaado ikhwatun walaalo walaalo hadday ahaadaan faliummihi meydka hooyadii waxay leedahay oo u sugnaaday assudusu meeshay uludka ka qaadan lahayd sudusay tegaysaa walaalahaanana maaragtay riixayo oo xijaabayo maaragtay xujbu naqsi baa la yidhaahdaa xijaab kaamila maahe nusqaan waay ulukii ay qaadan lahayd inta ka dejiyaan ay lixmoolood meel siinayaan xoolihii weyaan marka walaalahaasi walaalo tacaduday inay noqdaan ala rabaa ama ha noqdeen kuwo isku hooyo isku aabba ah meydka isku hooyo isku aabba ay yihiin ama ha noqdeen kuwo maaragtay ay isku aabbo keliya yihiin ama ha noqdeen kuwo ay isku hooyo keliya yihiin walaal unbaa shardi ah walaalba meesha hadduu joogo hooyow riixayaa oo sudus uludki inta ka qaada buu sudus gaarsiinaya laakiin asagii waxba ma dhaxlayo sababta waxa weye waxa xijaabayo aabbihiiba meesha joogo hadduu aabba joogo walaalkaas meesha ma soo gelayo weyaan wax u dhaxlaya male marka hooyada unbuu maaragtay dhibay oo wax kale u sameeyey lama arka bay leeyihin marka aayaddan intaas ayay ka hadashay suuradda aayaddan qaybta hore yusiikum weyaan min bacdi wasiyatin min bacdi wasiyatin yani waxa weeyaan waa khabar mubtadihiisi go-an yahay wey waxaan leenahay haadihi lfuruudu furuudtan faradyaashaan aan soo sheegnay oon ka soo hadalnay oo ilaahay faradka uu sameeyey waxa weeyaan yani furuushan oo dhan oo ilaahay uu ka soo sheekeeyey min badi min bacdi wasiyatin min bacdi ikhraaji wasiyatin dardaaran markii la dhiibo dabadeed dardaaran markii la bixiyo dabadeed ayay ahaatay weeyaan dardaarankaasoo yuusii uu dardaarmayo maydkii bihaa dardaaranka uu dardaarmayo markii dardaaranka laga dhiibo baa faradkan la qaybinaya dadka la siinaya aw daynin bacda qadaa'i daynin dayn markii maydka lagu lahaa markii laga gudo dabadeed ayaa xoolahan yani maaragtay loo qaybinaya oo la siinaya weeyaan marka min bacdi wasiyatin yuusii waxa weeye waa qiraa'ada ay jumhuurtu ay akhriyaan yani waxaa akhrinaya xamse iyo kisaa'i naafic iyo abu camar yuusii bay akhrinayaan bikasri saadi oo ficilka waxay ka dhigayaan mabniyun lilfaacil ou dardaarmayo weeyaan quraada inteeda soo harta waa ibnu kaiir iyo ibnu caamir iyo caasim ayaga waxay akhriyaan saadkoo la kordhigo min bacdi wasiyatin yuusaa biha ow daynin la yidhaahdo oo ficilka laga dhigo ficil mabniyu lilmajhuuli ah laga dhigo min bacdi wasiyatin hadihi lfuruud min bacdi wasiyatin dardaaran min bacdi ikhraaji wasiya dardaaranka markii la dhiibo dabadeed weeyaan dardaarankaasoo yuusaa la dardaarmayo biha dardaarankoba ou maaragta la dardaarmay hadayaa dardaarmay naaibulfaacilka meesha ku jiraa weeyaan ow daynin ama dayn min bacdi ikhraaji daynin dayn markii la dhiibo dabadeed ayaa la samaynaya marka yani meeshaan waxaa laga qaadanayaa maaragtay wasiyada xoolaha markuu maydku dhinto waxaa la hormarin horta daynta la hormarinaya daynka maydka lagu leeyahay ayaa la hormarini daynkaas markii la dhiibo dabadeed ayaa haddana waxaa laga bixinayaa wasiyadii iyo dardaarankii laga dhiibaya weyaan wasiyadii iyo dardaarankii markaasa laga bixin walidalika ibn kathir wuxuu leeyahay ajmac alculamaau salafan wakhalafan ana adayna muqadamun cala alwasiya culammada salafan wakhalafan waxay ku kulmeen in daynka laga hormarinayo dardaaranka laga hormarinayo yacni daynta qofka lagu leeyahay ayaa marka ugu horraysa laga bixinaya maxaa yeelay yani waad ogtihi nabiga calayhi salaatu wasalaam qofka hadduu dhinto oo dayn lagu leeyahay markii la yidhaha hebel dayna lagu leeyahay kuma tukan jiro nabiga calayhi salaatu wasalaam salaada janaasada wuxuu dhihi jiray salluu calaa saaxibikum uu dhihi jiray idinka ku tukada laakiin markii dayntii la kafaalo qaado la yidhahda anaa dayntii dhiibayo ama daynta laga bixiya markaa kabacdi buu nabigu ku tukan jiray salawatullahi wasalaamu calayh marka daynka ayaa muqadam ah oo wax walba laga hormarinayaa yacni maaragtay waana shay mujmacaho culammada ay ku kulmeen weeyaan waa culammada waxay ku kulmeen waa ijmaac markaa kabacdi wasiyada la dhiibi labadaa markii laga bixiyo kabacdiba xoolahan la dhaxlaya ma ahan xoolihiio kaamila in hore laga dhaxlayo hadduu maydkaan wax dardaarmay oo dayna lagu leeyahay daynta ka dhiib dardaarankiisina ka bixi wixii soo haray u qaybi marka dadkii xoolaha iska lahaa marka kabacdi baa loo qaybinaya shayga la dardaarmayana waa inuusan ka badanin yacni maaragtay ulu inuusan ka badanin bal inuu ka yar yahay baa la rabaa sida aan xalayba soo marnay yani waa inay xadiidkii sacd ibn abi waqaas oo nebiga markuu u yimid isagoo uu soo booqdaybu wuxuu ku yidhi yaa rasuul allahi inii duu maalin walaa yariunii ila bnatun afa uusii biuluay maali ma dardaarmaa aniga xoolaan leeyahay buu yidhi hal gabar bisaan ay dhaxlayso xoolahayga saddex meelood laba meel ma dardaarmaa nebigu waa u diiday nus ma dardaarmaa nebigu waa u diiday ulu ma dardaarmaa haabuu yidhi wauluu kaiirun uludka dardaaran uludka laftiisu waa badan yahay sidaas darteed waataan xalay ka soo hadalnay riwaayada bukhaari uu leeyahay cabdullahi bn cabbaas wuxuu yidhi low ana annaasa qaduu min aului ila arubci dadku waxaa aad u fiicnaan lahayd wanaagsanaan lahayd inay uludka ka yareeyaan dardaaranka aad dardaarmayso inuu rubuc yahay yani rubuc inay gaarsiiyaan maxaa yeelay nebiga wuxuu yidhi aulua wauluu kaiirun uludku waa badan yahay buu yidhi rasuulka calayhi salaatu wasalaam marka yani waxaa la rabaa dayntaas in laga dhiibo ayaa la rabaa uma in wasiyadiina laga bixiyo wasiyadaasna inaysan ka badanin yani maaragtay ulu inaysan ka badanin baa la rabaa saddex meelood meel inaysan ka badanin ayaa la doonaya isla markaas waa inaan loo dardaarmin looma dardaarmi karo dadka dhaxalka iska leh wax uu dardaarmi karo lama ogolo weyaan waa mamnuuc dadka dhaxalkale ilaahay baaba xoolo siiyey dadka kale qaraabadaa ee dhaxalka aanan waxba ku lahayn ayaa dardaaranka loo dardaarmi karaa tuludka laakiin dadkii dhaxalka ka mid ahaa looma dardaarmi karo maxaa yeele nebigaa diiday calayhi salaatu wasalaam xadiid imaam tirmidi wakayruhu warinay xadiidu camr bni kharija radia allahu canhu wuxuu leeyahy qaala samictu rasuula allahi sal alla alay wasalam wahuwa yakhtubu yaquulu asagoo nebigu khudbo akhrinayo odhanaya baan maqlay ina allaha qad acطaa kula dii xaqin xaqa falaa wasiyata liwaaritin allah qof walbaaba xaquu lahaabuu siiyey marka dardaaran ma laha qof wax dhaxlayo looma dardaarmi karo falaa wasiyata liwaaritin qof wax dhaxlayo dardaaranka lama gelina dadka aan dhaxalka lahayn ayaa dardaaranka la siinaya wy marka min bacdi wasiyatin furuusaas waxaa la bixinaya dardaaran maydka uu dardaarmay gadaasheeda markii la dhiibay kadib ayaa xoolaha la qaybinaya yuusii biha ow daynin yuusii biha ou dardaarmo maydka ow daynin bacda qadaa'i daynin dayn markii laga bixiyo dabadeed baa xoolahan la dhaxlaya weyaan aaba'ukum wa abnaa'ukum laa tadruuna ayuhum aqrabu lakum nafcan fariidatan min allah aaba'ukum aabbayaashiin oo odayaashii idin dhalay ah wa abnaa'ukum inamadiinna oo wiilashii idinka aad dhasheen ah laa tadruuna ma ogidiin dadow ayuhum koodeeba aqrabu dhawaansho badan lakum idinka nafcan waxtarka keebaa idiin dhawaansho badan ma garan kartaan yani cidda waxtarkeeda uu idiin dhawaansho badan aqrabka yahay ma ogaan kartiin nafcigaa marka waxaa la yidhahdaa waa annafcu dunyawiyu walukhrawiyu labadaba waa la yidhahdaa nafci adduun iyo nafci aakhira labadaba haddii laiska caam yeelo wuu soo gelaa leanna waxaa dhici karta insaanka inuu nafci dunyawiya ou helo ama waxtar oo ukhrawi oo aakharaa inuu helo ama labadoodaba ou helo aabihii ou ka helo odagii baa dhintay xoolow ka dhaxlay odagii baa ka cibaado badnaayoo aakhare markuu tagaba ilaahay darajaday jannada ku saremarayey asagiina waladkiina jannada ilaahay geeyey markaasaa u codsaday in ilaahay u keeno darajadiisoo kale uu soo gaarsiiyo marka nafci adduuniya nafci aakharo inuu aabbihii ka hela baa la arkaa wakadalika cagsi inuu wiilka ka yimaado nafci adduuniya nafci aakharo ayaa la arkaayo wiilka intuu dhinto odagoo nool xoola uu adduunka uga tago oo odaga xoolaha qaato wiilku inuu aakhare aabba ka darajo sarreeyo oo aabba loo geeyo wiilkiisii darajadii jannada hadday isla galaan darajo sare la siiyo iyo wamaa ilaa daalika wey marka nafciga waa iska cabinaynaa mid dunyowy mid ukhriya wey labadaba waa ka dhigaynaa mid aakhare iyo mid adduunba aabbaa'ukum aabbayaashiin iyo wa abnaa'ukum inamadiinna wiilasha aad dhasheen laa tadruuna ma garanaysaan ayuhum koodeebaa aqrabu dhawaansho badan nafcan xagga nafciga lakum idinka idin yani maaragtay idin dhawaansho badan ma garan kartaan marka ilaahay wuxuu idiin xukumay yeelo oo qaata weeyaan rabbi baa saan idiin galay nuqalow qof walbaaba xukunkiisa siiyey allah wuxuu idiin sameeyey siday tahay u qaato shareecadana siday tahay u fuliyo weeyaan maxaa yeele haddii idinka caqligiinna loo dhiibi lahaa oo laydin dhihi lahaa idinka caqligiinna ka maamula waad iskhilaafi lahaydeen waxna iskuma waafaqdeen weligiin weeyaan allihii idin abuurtayoo marka taa idiin amray fariidatan min allaahi farada allaahu daalika farada daalika allah wuu dardaarmay wuu farad yeelay arinkaasi farad allahu allah wuu farad yeelay dalika fariidatan farad yeelid ayuu farad yeelay marka fariidatanta waa masdarun mu'akadun lificlin maxduufin ficil meesha ka go'an masdar lagu xoojinayo weeyaan farad allahu dalika waa soo qadaranaynaa allah arrinkaas wuu farad yeelay maaragtay waxa uu tirinaya qof walbaaba waxa uu leeyahay rabbi baa farad yeelay fariidatan farad yeelid oo min allahi alle xaggiisa ka ahaatay ayuu rabbi waajibiyey weyaan waa aayadda yusiikum ullahu daan ka soo hadalnay wey qof walbaaba waxa uu leeyahay allah baa u xukumay weyaan faradkaasoo min allahi ilaahay xaggiisa ka ahaaday ina allaha alle kaana wuxuu ahaaday caliiman allihii cilmi laho masaalixdiinna og oo garanaya waxa masaalixdiinna ay tahay buu garanaya xakiiman xikmo laho wuxuu xukumayo iyo qadihiisa iyo qadarkiisa xikmo u leh lanna alxakiim waxaa la yidhahdaa alladii yadacu lashyaaa fii maxalliha wayucطii kulan ma yani kula maa yastaxiquhu bixasabi waxaa la yidhahda qofka shay walbaaba meesha ku habboon dhigi kara oo cid walbaaba waxa ku habboon siin karaa ayaa xakiim la yidhaahdaa marka alle xikmada weeyaano shay walba meesha ku habboon ayuu dejiyaa weeyaan ولكم نصف ما ترك أزواجكم إن لم يكن لهن ولد فإن كان لهن ولد فلكم الربع مما تركنا ولكم waxaad leedihiin haddaad raggii tihiin raggii oo aswaajta ahaayee xaasaska qabay nisfu maa shay nuskii baad leedihiin barkii baad leedihiin taraka ay ka tageen aswaajukum xaasaskiinai haweenkiinu ay ka tageen markay dhinteen wixii haweenkiinu ay ka tageenoo xoolo ah markay dhintaan dabadeed baad waxaad ku leedihiin haddaad raggii tihiin nus baad ku leedihiin goormaa nuska leedihiin in lam yakun haddaysan ahaanin lahunna haweenkii waladun walad hadduusan u ahaanin owlaad aynan ka tegin haddaysan owlaad aysan ka tegin ama mid laba ha noqdo ama mid dhadiga ha noqdo owlaaddaas ama idinka ha idiin dhaleen ama niman kale ha usoo dhaleene waxaad leedihiin haddaysan owlaadi jooginba wax owlaada aysan meesha joogin nus baa xoolahaas qaadanaysaan marka waladkan waxaa loo jeedaa waa waladu sulbi wa ama yani dhabarka kaad adiga dhashay maydka kuu dhalay baa loo jeeda iyo midkuu sii dhalayba waladulwaladna waa la yidhahda wiilkiisa wiilkiisii kale awoowaha u ahaa hadduu joogaba hadduusan joogin intaba waa taas weyan hadduusan joogo waa arki doonnaa ama wiilkiisii ama wiiloo dhale hadduu joogo muxuu qaadan doonaa way xijaabayaan meeshaan nuskan way ka kaxaynayaan way fogaynayaan weyan marka haddii owlaad aysan haweentaasi dhashay aynan joogin nimankii waxay leeyihiin nus bay qaadanayaan fa in kaana hadduu ahaado lahunna haweenkii hadduu u ahaado waladun walad hadduu u ahaado iyo wa waladulwaladi midkuu doono wiilkeeda wiiluu sii dhalayba ha noqoto ilmahay dhashay ilmahay sii dhaleenba ha noqoto haddiiba owlaad ay joogto oo carruur ay ka tagtay haweentaan dhimatay oo xaaskaaga ihi falakum waxaad leedihiin raggiyow alrubucu afar meelood meel baad leedihiin mimaa tarakna wixii ay haweenkan ka tageen oo xoolo ah afar meel markii loo qaybiyo meel ka mida baad leedihiin marka arrinkani waa shay oysan culammadu isku khilaafin dadka ahlucilmiga ah oo mujmac calayhiy weeyaan waxay culammadu isku khilaafeen lama arka weeyaan marka mas'aladan ka hadal badan uma baahna zawj yacni maaragtay haween baa dhimatay ninkaas haddaysan haweentaasi awlaadi aysan joogin oo ayadu ay dhashay waxa weeyaan ninku wuxuu leeyahay nus buu oran nus buu xoolihii ka qaadanaya bar buu leeyahay haddii awlaadi joogto afar meelood meel buu leeyahay waa intaas weeyaan marka wax khilaafo ku jira meeshaan lama arka weeyaan goormaa marka ninkan nuska uu qaadani ama uu rubaca qaadanaya min bacdi wasiyatin dardaaran ay min bacdi istikhraaji wasiyatin markii dardaarankii ou dardaarmay la bixiyo dabadeed min bacdi wasiyatin dardaaran dabadeed oo yuusiina haweenka ay dardaarmeen dhintay bihaa dardaaranka ay dardaarmeen aw amase daynin dayn ay maaragtay ow bacda qadaai daynin dayn markii la dhiibo dabadeed ayaa xoolahan nuska oo ka qaadani ama rubca uu ka qaadanaya weeyaan marka waxaan waa tii horeto soo marnay in la hormariyo yacni mar kastaba in la hormariyo daynta iyo wasiyada oo dardaaranka qofkan uu ka tegey in la hormariyo ayadan hore uga soo hadalnay weeyaan taas waa raggii waxa ay leeyihiin haddii haweenkooda ay dhintaan haddii raggii ay dhintaanoo haween ay ka tagaan ayadana maxay haweenkii maxay leeyihiinoo dhaxal ah walahunna haweenkii waxay leeyihiin alrubucu rubuc bay leeyihiin afar meelood meel ayay qaadanayaan mimaa xoolihii bay ka qaadanayaan taragtum idinka ragga aad ka tagteen raggiinnii oo dhintay xoolihii ay ka tageen haweenkan afar meelood meel bay ku leeyihiin goormay leeyihiin in lam yakun hadduusan ahaanin lakum idinka raggaahoo dhintay haddaydnan ka tegin waladun walad eednan ka tegin walaa waladu waladin waladka waladkiisa xataa waa la mid wey haba hooseeya hadduu rabo intuu doona ha gaaro marba awlaad aad sii dhasheen waxay sii dhaleen waxay sii dhaleen haddaysan meesha joogin haweenkay rubacay qaadanayaan weeyaan haddii marka awlaadi ay joogtana fa in kaana hadduu ahaado lakum idinka raggaahoo dhintay haddaad yani aad leedihiin waladun awlaad haddaad leedihiin wiil ha noqdo gabar ha noqdo farqi ma kale laha wuxuu doono ha noqdo ama waladulwalad ha noqdo haddayba joogaan falahunna hooyooyinkii aswaajkii oo aad ka tagteen waxay leeyihiin athumunu sideed meelood hal meel ayay leeyihin thumun waa sideed markii xoolaha loo qaybiyo meel ka mida bay qaadanayaan wey falahunna thumun mimaaki xoolihii bay ku leeyihiin taragtum idinka aad ka tagteen ayay thumunkaasi ku leeyihiin marka haweenka oo meydkaadi ka tegi hadday hal haweena tahay iyo hadday laba tahay iyo hadday saddex tahay iyo hadday afar tahay intoodaas yacni hadday awlaadi joogin rubacaasay qaybsanayaan afar meelood meeshaasay qaybsanayaan rubaca keliyay leeyihin maaha mid walba inay rubuc leedahay rubucaasay qaybsanayaan hadday awlaadi joogto sideed meelood hal meelay qaybsanayaan sumunkaas isla leeyihin maaha cid walbaba inay leedahay afarta haweene mid walba tumun in la siinayo maaha tumunkaa sideed meelood hal meel ayay wada qaybsanayaan weyaan falahunna umunu mimaa taragtum goormay qaadanayaan tumunkaas ama rubuca ay qaadanayaan min bacdi wasiyatin dardaaran dabadii markii dardaarankii la dhiibo dabadeed dardaarankaasoo tuusuuna idinka ragga aad dardaarmaysaan bihaa dardaaranka aad dardaaranteen wixii aad dardaaranteen in laga dhiibo aw daynin min bacdi qadaai daynin dayn markii la dhiibo kadib ayaa maaragtay yani yani baa xoolahaas ay qaadanayaan dhaxalkuba wuxuu yimaadaa markii dayntana laga bixiyo wasiyadii oo dardaarankiina laga dhiiba kadib baa la dhaxlaya weyaan xoolaha la dhaxlaya weyaan marka masaladaasi wax khilaafa bayna alculamaai oo ka jiraahi lama arka weeyaan marka wasiyadan waa lagu soo celceliyey waad arkaysaan in badan ayuu ilaahay aayad kasta tii hore waa lagu soo celiyey min bacdi wasiyatin yuusii biha aw daynin tan aayadda laba jeera lagu soo celceliyey min bacdi wasiyatin yuusiina biha aw daynin min bacdi wasiyatin tuusuuna biha aw daynin takraarkaas kusoo celcelintaas oo allah subxaanau watacaala wasiyada uu kusoo celcelinaya iyo daynka waxay tusinaysaa bay leeyihiin shanigeeda inuu aad iyo aad u sarreeyo ayay tusinaysaa waa arrin aad u weyn wey in mar walbaba dardaaranka aanan la fududaysan oo laga bixiyo weyaan وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس وإن كان هدي أو أهاض رجل من يورث مثل دحليو كلالة كلالة لغو دحليو هدو يهي أو امرأة هويني أي نقطه tuuratu kalaalatan kalaala mid lagu dhaxlayahay ay noqoto walahu ninkaasna uu leeyahay aqun walaal uu leeyahay ow ukhtun ama maaragtay walaal oo aqun walaal oo raga uu leeyahay oo wiil ah ow ukhtun ama walaal gabar ah ay la dhalatay oo maaragtay meydkaasi uu leeyahay falikulli waaxidin mid kasta oo walaalka iyo maaragtay walaasha ah فلكل واحد mid kasta oo minhuma labadooda kamida walaalka iyo walaasha weeye wuxuu leeyahay asdus xoolaha saddex meel loo lix meel loo qaybiyo meel kamid ah ayuu yeelanayaa weeyaan kalaala marka maxaa la yiraahdaa kalaala culimadu maaragtay yani marka xagga luqa ahaan marka la yiraahdo alkalaalatu waxay culimadu leeyihiin waa mushtaqatun min alikliili الإكليل وحل يراهدا laga soo dhanbashay laga soo qaadinay ikliilna waxa yiraahda taajka oo kale waxa madaxa lagu xirto waxay carabta u aqoon jirtay yaani isaabatun tuzayyanu bil jawahiri tukallalu bil ra's bal yiraahda yaani xarig ama maro shay isaaba ah maro oo madaxa lagu duubo oo ay jawaahir ku qurqurxiyaan madaxa sa ugu wareejiyaan ayaa yaani kalaalada asal ahaan luqada lagu yaqaanaa weeyaan laakiin hadda muraadka laga leeyahay waa dadka dhaxlayo oo aanan farac yani asal asal iyo farac midna aanan ahayn asal waxaa la yidhahdaa aabbaha iyo hooyada iyo awoowaha iyo ayeeyada waa asalna waa faracna waa wiilasha iyo gabdhaha adiga aad dhashay waxay sii dhalaan haba fogaadaani kuwaanna haba koreeyaan farac waaria iyo asal waarita markaysan joogin aabba iyo hooyo wax dhaxlayo ilma aad dhashay waxay sii dhaleen wax dhaxlaya hadaynan joogin kuwaas xawaashi la yiraahdo xawaashi baa la yiraahdo yaani waa walaalaha iyo waxa la midka ah weeyaan marka aayadan kalaalada waa aayada suurada ugu dambayso yastaftunaka qul illahu yuftiikum fil kalalati aan ku arki doonana insha Allah ta'ala kalaalada marka yaani maxaa la maxaa la yiraahdaa yaa noo fasiray waxaa noo fasiray saxaabada ridwaanullahi calayhim أبو بكر الصديق رضي الله عنه أيها كلالة فسري سيدة ابن جرير الطبري أولنا وغيره عن الشعبي عمر الشعبي أكورنا عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه أبو بكر الصديق با وحى لويدي أنه سئل عن الكلالة كلالة محال إرادة بني كلالة محال إرادة لويدي أبو بكر محال كلالة الإرادة أبو بكر وحير أقول فيها برأيي فإن يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان والله ورسوله بريئان منه وحوليه وحن أرنا إياه إلى نجا أركتد إذا وحن إلا تهي بانكار لإياه أي كلالة كشيك دونا هذه أي صواب تهي وحق أي وافقدنا الله حقي سيكا أهات إله با إوافجيه معدى إسكاله هذان قف كله عنا أن خلده أو وحي أن سحب أحين صوابك أن قرب مرنا aniga iyo shaydaan xaqiisa ka ahaatay wada gabkaas allah iyo rasuulkiisana bari bay ka yihiin ayuu yiri markaas yiri al kalalatu man la walada lahu wala walid halkaas uu sheegay kalaalo waxa yiraahda qofkaanan awlaadna lahayn walid dhaxlayana uusan joogin ka tagin mayd baa dhintay walid dhaxlayana ma jiro awlaad dhaxlaysana lama arko kaasa kalaalo la yiraahda marka yani qofka la dhaxlayo oo lagu dhaxlayo kalaalatan walaal la'aan iyo waxaan u jeedaa awlaad la'aan iyo aabba la'aan waalid la'aan awlaad la'aan iyo waalid la'aan lagu dhaxlay aabba iyo hooy koo doonaano kan lagu dhaxlaya kalaala la yidhaahda sidaasoo kaleba uu maaragtay yacni cumar ibn khataab baa isagana waqtigiisii ayaa la weydiiyey markaasaa kalaalada waa maxay baa la dhihi jiray wuu ogaa abubakar inuu arrintan ku sheegay markaasuu dhihi jiray innii la astaxyii an ukhaalifa abaa bakrin fii ra'yin ra'aah waxaan aniga maaragtay ka xishoonaya أبو بكر رأيه وكتقينا كخلافه أيان كبق يا أبو لي ولذلك ابن أبي حاتم وحورنا يا يعني عن ابن عباس رضي الله عنهما أي كورنا يليه كنت آخر الناس يعني عهدا بعمر رضي الله عنه تتك عمر أنا أقدم بيبه لي عبد الله بن عباس أنا أود به فسمعته يقول عمر لفتي سرائي ينو حكمه سجيا عمر أرنا يبان مقلي القول ما قلت كلالذا ورك عن كلايه وهذا كان هرو وري مركاسا وحا إرمور عبد الله بن عباس قلت وما قلت حاتري بان إرمور قال الكلالة من لا ولد له ولا والد كلاله waxaa la yiraahdaa ra'yiga Abu Bakar ku tagin waxaan waladna lahayn awlaadna aanan ka tagin waladna aan ka tagin waalidna aan ka tagin oo jeeda kaas la yiraahdaa marka ibn kathir wuxuu leeyahay ra'yigaas yaani waxa weeyaan oo kalaalada in la yiraahdo man la walada lahu wala walid awlaad dhaxashay qof aan ka tagin walid dhaxlana aanan ka tagin kalaala la yiraahdaa Abdullah ibn Mas'ud ba sidaa yiri waxa kada qaal ibn Mas'ud وصح من غير وجه عن ابن عباس يعني عبد الله بن مسعود كتغي عبد الله بن عباس با رايغا قاتي زيد بن ثابت الفرد با كتغي وبه يقول الشعبي والنخعي وغيرهم يعني مارتي ابراهيم النخعي عامر الشعبي سداسي به جيران iyo dad kale ay ka soo haray wabi yaqulu ahlu almadina yani fuqaha almadina sidaasay qabeen yani reer madina oo dhan bade culamadoodii oo dhan wal kufa wal basra يعني سدا سوليه وهو قول فقهاء السبعة فقهاء السبعة الرأي قاسي قبيل والأئمة الأربعة وجمهور السلف والخلف هذا الكاسقة بل جميعهم بوليه يعني دمان تب الرأي قاسي علماء وذا قبيل كلا إن لي راه من لا ولد له ولا ولد بل وحب ليه علماء قار كمله وحيسو قوريا إجماع إن يتم سلدس كلا له حالي لا من لا ولد له ولا ولد مركب يعني فإن كان وإن كان رجل nin haddii uu ahaado yuurafu mid la dhaxlayo kalaalatan xaala kownihi daa kalaalatin yacni waalid la'aan iyo owlaad la'aan lagu dhaxlayo oo ka tegay aynan jirin taa haddii lagu dhaxlayahay aw imra'atun haweenayna kadaalika sidaasoo kale kalaalo lagu dhaxlayahay walahu maydkaa dhintayna uu leeyahay akhun walaal oo ukhtun oo akhun walaal oo lab ah oo ukhtun walaal oo dhadigana uu ka tegey marka ikhwadan maxaa loo jeeda marka walaw akhun aw ukhtun taan maxaa loo jeeda culimadu waxay leeyihiin waa akhun aw ukhtun li umin walaalo ku hooyaha loo jeeda walaalo ku aabba ma ah walaalo ku hooyaa ayaa loo jeeda walidaalika al-imaam al-qurtubi tafsiirkiisa wuxuu ku soo guurinaya ijmaac inay tahay anna al-ikhwata haahuna hum al-ikhwatu li ummin ikhwatu al-um wa ijmaacu leeyihiin يعني walaalaha oo hooyada hooyada kaliya oo aabaha ahayn ayaa loo jeedaa ikhwatu lilum baa loo jeedaa ijmaac soo guurinaya sidoo kale ta Abu Bakar Siddiq sidaas uu ku fasiro walaalahan inay yihiin yani ikhwatu lilum inay yihiin hooyo kuwa ku walaala ugu walaala meedka inay yihiin sida uu qataada uu ka warinayo ibn Kathirna uu ka soo guurinayo Abu Bakar Siddiq ولذلك واحد يا سعد بن ابي وقاص صحابي قاس رضي الله عنه ayaa markuu aayadan akhrinaya walahu akhun aw ukhtun wuxuu akhrin jiray walahu akhun aw ukhtun min ummin buu akhrin jiray aan qiraada oo saxaabigu akhriyo maaha quraan inay tahay laakiin min ummin uu dhihi jiray waa ka tafsiiri oo kale weeyaan saasay xoojinaysa tafsiir oo kale la mid tahay akhun aw akhun aw ukhtun min ummin uu ku dhihi jiray sidaasuu sheegi jiray weeyaan marka walaalo ku hooya ayuu ka tegey wiil ama gabar ku hooya ayuu ka tegey markaas hadii uu ka tagay wiilkan iyo gabadhan maxay leeyihiin falikulli waahidin mid kasta oo minhuma wiilki iyo gabadha kamid yahay wuxuu leeyahay as-sudus buu leeyahay laakiin goormo sudus qaadana lix meelood meel buu qaadana goormo qaadani bisharti inuu infiraad yahay wiilka kaliya inuu yahay ama gabadha kaligeed inay tahay taas la rabaa inuu munfarid yahay weeyaan marka hadii sidaa tahay oo gabar kaliya ay tahay waxa la dhashay xoolahan sudusa laga siini hadduu wiil kaliya yahay wuxuu oo ku hooyo ah maydkan sudus uu qaadanaya lix meelood meel buu qaadanayaa wey marka shardigaas waa inuu shardi linfiraad inay keli noqdaan wiilka iyo gabadha inay keli noqdaan waa shardi weeya sidaasay yidhahdaan fain kaanuu aktara min dalika marka haddaaya fardi fardi bay soo maha walaalihii fain kaanuu walaalihii oo ku hooyada maydka ahaa hadday noqdaan aktara min dalika yacni midaan aan soo sheegno waaxidka kuwa ka badan ay noqdaan ilan wiil ama ama gabar baa leeyahay ka badan haday noqdaan laba iyo wixii ka badana loo jeedaa laba iyo wax ka badan walaalihii ku hooyada ah hadii ay noqdaan oo yani akthar min waahidina loo jeeda akthar min dalika akthar min waahidin mid ka badan haday noqdaan oo walaalaha meydka ku hooyada ay sidaa noqdaan laba iyo wax ka badan hadday noqdaan wuxuu allah leeyahay subxaana wa tacaala fahum walaalahaasi oo maydkan ku hooyada ahoo laba iyo waxa ka badan ihi shurakaau kuwa shirko ah wey fi thuluthi kuwa wadaagi wey fi thuluthi thuluthkii ayay wadaagayaan saddex meelood markii xoolaha loo qaybiyo ayay meel ka mida ayaa walaalahan walaalaha maydka ku hooyada ah ayaa la siinayaa weya thuluthkaasaa la siinaya thuluthkana way qaybsanayaan yacni waxaa loo jeedaa shurakaau fi thuluth wiil ha noqdeen gabdha ha noqdeen looma dhaxlayo lidakari mila xad lunhayeyn uma dhaxlayaan lidakari mila xad lunhayeyn walaalaha ku hooyada ah uma dhaxlayaan waxay u dhaxlayaan si simanay u dhaxlayaan walaalo marba hadday meydkan uu dhintay walaalo oo laba ka badan oo rag iyo dumar iskugu jiraa oo ku hooyo ah haddii uu ka tagaahi thuluay leeyihiin uludkaas saddex meelood meel bay leeyihiin meeshaas ay leeyihiinna si siman ayay u qaybsanayaan walidaalika waxaa la yidhaahdaa walaalaha oo ku hooyada maydka ku hooyada ihi waxay walaalaha kale ee uga duwan yihiin laba shababoodba way sheegaan tan koowaad uludkaas inay qaybsanayaan gabdhihii hadday maalan ay wiil iyo maarata laba wiil iyo laba gabdhood ay yihiin ama hal wiil iyo laba gabdhood ay yihiin ru'uusta simanay u qaybsanayaan wixii soo haray si simana loo qaybsanayaa wiilkaa loo badiyo lama odhanayo uludkaas inbay wadaagayaan midda kale kaga bedelan yihiinna waxa weeyaan yani maaragtay uludkaas kama badsan karaan ulud ka badan marna looma ogolo inay qaataan waxa ugu badan ay qaadan karaan waa ulu wey walaalaha ku hooyada iyo ku aabbaha maydka waa ku hooyada keliya ahi waa uludkaas keliya waxay qaadan karaan wey marka taasay walaalaha kale kaga duwan yihin halkaa marka mas'alo ay culummada sheegaan oo la yidhaahdo yani almushtarika ama mas'alo musharaka la yidhaahdo ayay culummada isku khilaafaan masalada mushtarika la yidhaahdaa ama musharaka labada loo lagu magacaaba labada musharaka iyo mushtarika haddaa tira waa isku mid weeyaan masaladaas waxa weeye mayd mayd baa dhintay oo maalan yani naag baa haween baa dhimatay haweentaa markay dhimatay waxay ka tagtay ninkeedii iyo hooyadeed iyo walaalo oo laba ka badan oo ku hooyo ah iyo maaragtay walaalo ku aabbaha ama hal ha noqdo kuwa ku aabbaha iyo ku hooyada ah yani maaragtay kuwa ku hooyo ku aabbaha ama hal ha noqdo ama laba ha noqdeen ama ha ka bateene yani kuwa intaasuu ka tegey maalan waa ku soo celinaya haweenaa dhimatay waxay ka tagtay ninkeeda waxay ka tagtay hooyadeed waxay ka tagtay walaalo ku hooyo ah oo tacaduday waa batay waa laba iyo wax ka badana walaalo ku hooye ku aabbaha ama hal ku hooye ku aabbaha midkoo doona ha noqdo ama hal ha noqdo ama laba ha noqdo ama ama ka bato ayay ka tagtay markaasoo kaleeto mas'aladaas culummada way isku khilaafaan see loo dhaxal siinaya dadkaasi masalada musharaka la yidhaahdaa ama mushtarika waxay leeyihiin qowluljumhuur culummada ra'yiga ay u badan yihiin waxaa la siinayaa zawjka ninka nusuu leeyahay ila owlaad meesha ma joogto intaanu baa laga tegay owlaad ma jirto zawjkii ninkii wuxuu qaatay xoolihii nus buu qaatay maxaa yeelay farac waarita meesha jooga ma jiro hooyadana sudusay leedahay leanna walaalaa meesha jooga sooma haddayaan soo marnay hooyada sudusay leedahay lix meelood meel bay leedahay walaalihii ku hooyada ahaa ayagana waxay leeyihiin ulus bay leeyihiin leanna walaalo tacaduday ee meesha joogo ulus bay yeelanayaan aabba xijaabana meeshii ma joogo aabba xijaabana ma joogo marka ulus bay qaateen maxaa soo haray walaalihii ku hooyada ah mas'aladii marka waxaa ka dhigtaaba lix ka dhig lix u qaybi lix baan ku dhisnay lix saambi baan ka dhignay nus waxaan siinay ninkii saddex buu qaatay soo maaha saddex baa noo soo hartay lixdaas maxaa u sudus ah hooyada sudus ay leedahay hal bay leedahay soo maha hala u sudus ah hal bay hooyo qaadatay lixdaas maxaa u ulus ah waa ulu jamiic maal aan ka hadlayna maxaa u ulua labo xoolihii waa dhammaadeen soo maha yaa halkaan taagan walaalihii ku hooyadii ku aabbaha ah waxay qaateen lama arko xoolihii o dhan waxaa la tegay dadka kale ayagana waa casabadii ugu dhaweyda la rabay inay xoolaha dhaxlaan oo inay qaybti waxa soo hartoo dhan ay qaataan la doonayo waa qabeen marka jumhuurta culummada waxay leeyihiin walaalahan ku hooyada iyo ku aabbaha ah ayaa lala wadaajinayaa uludkaasay la qaybsanayaan kuwii ku hooyada ku aabbaha iyo kuwii ku hooyada ahaa walaalaa laga xisaabinaya waa wada qaybsanayaan xoolahaas alaleeya uludkaasay kulligood isla wadaagayaan masaladaas musharakada ah waxaa xukumay cumar bn khataab amiiru lmuminiin ayaa xukumay waxaa xukumay cumaan ibnu cafaan waxaa xukumay riwaaye waxaa ka hadloo kaleeto waxaa ku tegey cabdullahi ibn mascuud riwaaye ka mid ah zayd ibn saabit cabdullahi ibn cabbaas saciid ibn musayib shurayx alqaadi cumar ibn cabdilcaziiz sufyaan athawri iyo a'immadaas waaweyn oo dhan masaladaasay wada qaateen ay ku tageen weeyaan madhabkaas waxaa kaloo qaba a'immada waaweyn madhab imaamu maalik wey imaam maaligaa qaatay waxaa ku tegey imaamu shaafici waxaa ku tegey madhabkiisii isxaaq ibn rahuya isxaaq ibn rahuya baa qaatay mas'aladaasna waxay dhacday zamankii cumar ibn khataab ay dhacday masaladaa waqtigii cumar ibn khataab ayay dhacday waxaana loo yaqaanaa mas'aladaas waxay u bixiyaan culammada xajariyana waa la yidhahdaa ximaariyana waa la yidhahdaa magacaas u bixiyaan mas'ale xajariya ama ximaariya labadaba way dhacday waxa weeyaan cumar waqtigiisii baa sidaas oo kale wuxuu siiyey ninkii nusow siiyey nusow qaatay hooyadiina suduskeedii la tagtay walaalihii ku hooyada ahaana tuludkii bay qaateen waxaa meesha ku qaday wiilashii kuho ilmihii ku hooyadii ku aabbaha ahaa walaalihii ku hooyadii ku aabbaha maydka ahaa ayaa meesha ku qaday markay qadeen bay markay warag u soo jeediyeen cumar waxay yidhahdeen aaw annaga xoolaheen marka waxba ma lihidinoo dadkii ahlu faradka xoolihii qaatay markaasay dheheen habay ku yidhaahdeen hab abaana hab anna abaana kaana ximaaran riwaayo kale hab anna abaana kaana xajaran mulqan fi lbaxri bay filyami kaba dhig aabbaheen inuu dameer ahaa ama inuu maaragtay dhagax badda la iskaga tuuray u ahaa kaba dhigba xagga iska dhig ku aabbanimadii meydka aan ku aabba ahayn xagga ku tuur alasna min ummin waaxidin miyaanan ku hooyo ahayno kuwaan hooyada keliya dhasha aad siinayso aabbaheen haddaad tuurta miyaanan waxba lahayn hadalkaasay yidhaahdeen cumar markaasuu yani markaasuu bilaabay inuu la mushaarakeeyo oo yidhaahdo qaybtiinaa leedihiina ku qaata tuludkaa wada qaybsada idinka walaalaha isla dhasha saasuu u xukumay cumar laakiin culammada kale way diideen waxaa ka mid ah cali bn abi aalib ma ogolaan jira ma u qaybin jira wuxuu leeyahay ninka nuskiisuu qaadani yacni maaragtay walaalaha hooyada suduskeeday qaadani walaaluhuna waxay qaadanayaan ku hooyada ah fuludkooday qaadanayaan walaalaha soo haray oo ku hooyadii ku haabaa waa la qadinaya leanna waa casaba waay casabana marna wax waa waayaan marna wax waa ahlan wax la siinaya ma leh ayuu cali bn abi aalibna maaragtay yani uu masaladaas isagana xukumay waxaana la qabo cali bn abi aalib saxaabada rag badanaa la qabo ubay bnu kacbina la qabo abu muusa alashcari baa la qabo sida madhabka mashhuurka oo cabdullahi bni cabaas uu ku tegey baa la mid ah waxaa la mid ah caamir shacbi maaragtay ibn abi layla abu xaniifa maaragtay maxaa la yidhaha abu muusa abu yuusuf oo abu xaniifa saaxiibkii ah moxamed ibn xasan ashaybaani oo abu xaniifa saaxiibkiisii kale ah imaamu axmed ibn xambal yaxya bni aadam daawuud ibn cali aldaahiri aimadaasoo dhanna sidaasay ku tageen ra'yiga cali bn abi aalib ay qaateen walaalaha ku hooyada ku aabbaha wax la siinayo malehay leeyihiin maydkan waa la diraya dadka ahlu faradka ah ayaa wuxoodi qaadanaya weyaan marka masaladaasna sidaas ayay culammadu u tawjiihiyaan yani masalada cumar ibn khataab bay laakiin jumhuurta rajaxaan weyaan masaladaasay rajaxaan weyaan marka waxaa la yidhi fain kaanuu hadday walaalihii ku hooyada ahaa ay ahaadaan ay noqdaan akara min dalika hal mid ka badan hadday noqdaan fahum ayagu shurakaau kuwa wadaagayo wey fi uluin uludka shirka ku yihiin uludkaasay wadaagaya jumhuurtana liab walum ashiqaada kuwa la yidhaahdo weelada xashiyaan qoladan kalena waa ay diidaan weyaan min bacdi wasiyatin hadihi furuud min bacdi istikraaji wasiyatin wasiyadii markii la bixiyo yani maar dardaarankii oo yuusaa la dardaarmay biha wasiyadaa la dardaarmay markii la dhiibo kadib ayay faradkaasi la samaynaya oo xoolaha la dhaxlaya aw daynin min bacdi qadaai daynin dayn markii la dhiibo dabadeed ayaa la bixinaya weyaan hayra mudaarin xaala kownii midkaa dardaarmayahay hayra mudaarin mid wax dhibaya oo waratadii dhibaya uu yahay waratadii mid dhibaya dardaaranka laftiisa dadka waa lagu dhibaa oo maalan waxaa dhici karta ninkan waa aabbahan dhimanayo ama walaalkan dhimanayo yani qofkaan dhimanaya inuu dadkii dhexlaya qaar ka mida uu necab yahay inuu yidhahdo hebel xoolayga dhaxalkiiy waxba laga siinay iyadoo ilaahay uu siiyey ama uu yidhaahdo wax laga nusqaamiyo ama mid uu jecel yahay wax u kordhiyo mudaarada intaba waa soo wadageli kartaa weya lagama akhrisanayo hayra mudaarin dararkiisa xaggaasaa la iska dhigi qiimo male warkiisa wax kasoo qaad male tan ilaahay baa la wadaya weya walidalika ibn jariir atabari iyo ibn abi xaakim can ibni cabaasin mawquufa ahar mawquuf cabdullahi ibn cabaas ku ah ayo oo maaragtay imaam axmed iyo kullina waxaan ujeeda